bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsabo qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxa shirkadda ganacsiga haawa ee dalka shiinaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaaway wasiirka waxbarashada iyo wasiirka caafimaadka ayaa kulan ku yeeshay xarunta hay-adda sodmaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliyana maanta kulankoodii cadiga ah ay ku leeyihiin xaruntooda dhexe ee magaalada muqdisho waaxda warfaafinta ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ka diiday xubnaha ka tirsan wariyaasha ka soo qaybgalaya kulamada baarlamaanka in iyagu ay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka waraysi uga qaadaan xarunta baarlamaanka bannaankiisa kulanna looga arisanayay howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka kuwa ajmis ay ku yeesheen gobolka shabeellaha hoose akhbaaraadka dibaddana waxaa soo dhammaaday loonankii dhinaca doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka shiinaha ayaa xarunta dhexe ee shirkadda ganacsiga hawai ee soo saarta agabka kala duwan ee elektronikada oo kula qaatay mas-uulka ugu sarreeya shirkaddaasi isagoona ku dhiirigeliyay mas-uuliyiinta shirkadda sidii uga qayb qaadan lahayn maalgashi hay-adda hawai ee ku samaysay gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta teknolojiyadda xukuumadda soomaaliya mudane daawud aweys ayaa madaxda shirkadda la wadaagay fursadaha maalgashi ee wakhtigan ka jira dalkeenna gaar ahaan horumarka soomaaliya ka sameysay dhinaca teknolojiyadda waxaan ku noqda halkaasi wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda mudane maxamed aadan macalin ayaa madaxda shirkadda la wadaagay fursadaha maalgashi ee wakhtigan ka jira gudaha dalka soomaaliya waxauu sharaxaad guud uu ka siiyey mas-uuliyiinta shirkadda hawai booqashadan uu ku heliyey madaxweynaha jamhuuriyadda wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiin kale oo qayb ka ah safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka shiinaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmahanba ku sugnaa dalka shiinaha ayaa kulamo dhinacyo fara badan qaadanaya waxa uu la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulankaasi oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha ka qaybgelaya kulanka dowladda shiinaha ee wadamada afrika kulanka xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta alkoodii kasoo wadi doona doodahoodii ku aadanaa hindisayaal fara badan ee horyaalla baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay xubnaha golaha baarlamaanka waxay ka doodayeen ajandaha ku saabsan arrimaha canshuuraha ay soo kordhisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya kaas oo ku saabsanaa takis selis takiska ama faadka ama canshuurta loo yaqaan iibka madaxweyne wasiirka wasaaradda maaliyadda hortaga ee xubnaha golaha baarlamaanka ayaa la wadaagay arrinta ku saabsan canshuurahan wasaaradda niraad ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qeybtiisa warfaafinta ayaa uga digay wariyaasha in laga mamnuucay guud ahaanba in bannaanka hoolka shirarka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay waraysi ay kaga qaadaan xubnaha ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta badan xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee dhaliilsan qaabka uu baarlamaanka wax u wado iyo sidoo kale xukuumadda dhaliil usoo jeediya ayaa iyagu waxay howlka bannaankiisa ah ee waraysi ay ku siinayeen qaar ka mid ah warbaahinta iyagoo ka qayb gasha kulamada iyo fadhiyada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaana warqadda lasoo saaray dhammaan loo diray qeybaha kala duwan ee warbaahinta laguna sheegay inay ka digtoonaadaan inay wax cod aysan oo waraysi aysan ka qaadi karin xubnaha iyagu baarlamaanka federaalk ee soomaaliya marka uu soo dhammaado kulamada caadiga ah ee baarlamaanku ay leeyihiin kulan looga hadlayay dardargelinta howlgalka ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab ay admis iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayay ku yeesheen deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha guutada afariy tobanaad ee ciidanka gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed farxaan maxamed jimcaale oo isagoo qeyb ka ahaa kulankaasi ayaa sheegay weliba taliyaha nabad sugidda deegaanadaasi ayaa sheegay in admis ay kala hadleen sidii loo dardargelin lahaa howlaha ay ka wadaan gobolka sidoo kalena qayb nooga noqon lahaa diyaargarowga qeybaha ka harsan dagaalkaga dhanka dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe uu isagoo ka qeybgelayay kulanaha ay yeesheen wasiirada warbahashada iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa kulankaasi waxa uu ka dhacay xarunta hay-adda sodmaaha ee magaalada muqdisho kulankan ayaa looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa howlaha hay-addu ay ka wado gobolka wasiirka wasaaradda ee gurmadka qaran wasiirka wasaaradda waxbarashada caafimaadka oo iyagoo ka mid ah guddiga qaran ah ayaa sheegay in kulankan ay la qaateen wasiirka ay wasiirka iyo qeybo ka mid ah xubnaha wasaaradaha labada wasaaradood qeybna ka ah guddiga gurmadka qaran ee qaraxii xeebta liida ayaa sheegay inay kala hadleen cali guudlaawe sidii arrintan looga qayb qaadan lahaa gudoomiye hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin iyo xubno kale ka tirsan gurdiga ayaa xaruntaasi neaoc ku yeeshay kulan diiradda lagu saaray sidii jawaab sidii jawaab soo jabashaa looga bixin lahaa khasaaraha ka dhashay dabkii ka dhacay suuqa hantiwadaaga ee magaalada jowhar kulankan ayaa lagu soo bandhigay warbixinta sodmaa xaalada suuqa lagu ogaaday safarkii uu kuurgelida ahaa ee gudoomiyaha hay-adda uu ku tegay jowhar taasoo lagu xusaya dabka uu baabiyey sagaal boqol oo goobo ganacsi ah uu burburiyay dhaqaalo dhan laba milyan iyo shan boqol islamarkaana waxyeeloobay habnooloodkii shan boqol aaniraada shan kun oo qoys oo reer jowhara madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali xuseen ayaa hay-adda sudma iyo guddiga gurmadka qaran ku booriyey dadaalka socdaha ee dadku khasaaruhu gaara loogu hor istaagayo guddiga ayaana ballan qaaday in wixii wax ku ool ah loo taageeri doono laguna taageeri doono dadka ceertoobay iyo weliba gacanqabadka deg dega u baahan halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan gobolada galguduud iyo shabeellaha hoose inay ka qeyb qaataan sidii looga qeyb qaadan lahaa dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka xooga dalka iyagu qeybo kala duwan ee gobolka galgaduud iyo mudug ka wada howlgal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa howlgallo ay ka fuleen qeybo ka mid ah gobolka mudug waxaana sidoo kale la sheegay inay gacanta ay kusoo dhigeen gaari isagu nooha islamarkaana raashiini shidaal u waday dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka mudug taliyayaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanadaasi ayaa sheegay loo baahan yahay in la kordhiyo dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaradka dibaddana waxaa lasoo gabagabeeyey howlihii doorashooyinka madaxtinimada ee dalka iyadoo ay isagu hor yimaadeen ee qeybo kamid a telefishinada dalka maraykanka doodii ku saabsanayd doorashooyinkai waxqabadka musharaxiinta madaxtinimada dalka maraykanka ee donald trump madaxweynihii hore dalkaasi maraykanka iyo ku-xigeenka madaxweynaha dalka maraykanka kamala harris oo iyadu u tartamaysa qabashada xilka madaxtinimada ee dalka inta badan xisbiyada jamhuuriga dimuqraadiga ah ayaa saadaalla sheegay u muuqanaysa in xisbiga dimuqraadigu uu ku horeeyo kasbashada shacabka dalka maraykanka taasoo la filayo inay noqoto kamala harris haweenaydii ugu horreysay abid madaxweyne ka noqota dalkaasi maraykanka warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel